kulankan oo socon doona muddo shan cisho ah ayaa looga hadlayaa dib u eegista wixii u qabsoomay hay-adihii loo xilsaaray mashruuca damal caafimaad ee ka socda shan gobol ee kala ah nugaal baay bakool shabeellaha dhexe iyo hiiraan kuwaasi oo si toos ugu bilowday mashruuca kulanka waxaa ka qayb galay madax iyo shaqaalaha mashruuca damal caafimaad agaasimo waaxiidyada iyo madaxda barnaamijka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka socday dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo hay-adihii loo xilsaaray daadejinta howlaha caafimaad ee hadda ka bilowday qaar ka mid ah gobolada dalka madaxa mashruuca damal caafimaad u xilsaartay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor nuur cali maxamuud ayaa ka waramaya muhiimadda barnaamijkan shirkan wuxuu dib u eegis ku sameynayaa waxyaabihii qabsoomay saddexdii biloodo lasoo dhaafay wixii caqabadoo lala kulmay iyo in laysla garto sida wax looga bedeli karo ama loo loo hagaajin karo ama loo dardargelin karo fulinta mashruuca damal caafimaad waxaan u mahad celinayaa inta ka soo qayb gashay dhammaantood oo ay ugu horeeyaan hay-adaha gaar ahaan hay-adaha p s i save the children allied iyo action against hunger agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed cabdi jaliil ayaa bogaadiyey mashruuca damal caafimaadda farxaday noo tahay inaan maaragtay ka dowlad ahaan aan soo gaarno marxalad aan ku filnaanay inaan maamulno wixii ummadda soomaaliyeed ay naga filanayso ahayd inaan gaarsiino adeeg caafimaad sidaad ka warqabtaanbo mashruucan waa mashruuc falaagship ah marka wasaaradda caafimaadka laga hadlaayo waa mashruucii ugu horreeyey ee waddani ah markaan maaragtay aan soo koobo waa mashruucii ugu horreeyey ee qorsheyntiisa hortebintiisa iyo maamulkiisaba ay leedahay wasaaradda caafimaadka bahwadaagta kala shaqeynaysa mashruucan iyadoo ay xulatay arrintaas waxay wax ka duweysaa habka sida maaragtay fog loogu soo maamulaya caafimaadka dalka ee ahaa in mashruuca ka munaaqashoodaan cidda deeqda bixinayso iyo cidda fulinaysa keliya
kulankan waxaa sidoo kale looga dooday mideynta habka qiimeynta iyo indhaindhaynta mashruuca damal caafimaad gaar ahaan howlaha socda ee loogu talagalay horumarinta qeybta caafimaadka si bulshooyinka ku nool gobolada ay helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran kaasi oo qeyb ka ah horumarinta guud ee caafimaadka